samu'eelkii labaad cutubka labaatan iyo saddexaad haddaba erayadaannu waa kuwii ugu dambeeyey oo daa'uud daa'uud ina yeesay wuxuu leeyahay ninkii kor loo qaadayna wuxuu leeyahay kaasoo ah kii ilaaha yacquub subkay ee ugu sabuur macaan reer binu israa'iil oo dhan rabbiga ruuxiisii baa iga dhex hadlay oo ereygiisiina carabkayguu saarnaa ilaah reer binu israa'iil baa yidhi oo dhagixii weynaa ee reer binu israa'iil ayaa ila hadlay isagoo leh waxaa jiri doona mid dadka si xaq ah ugu taliya oo ilaah cabsidiisa wax ku xukuma kaasu wuxuu ahaan doonaa sida iftiinka subaxdii marka qoraxdu soo baxdo iyo sida aroor aan cadar ahayn markuu doog jilicsanu dhulka ka soo baxo oo uu bayaan u dhalaalayo roobka dabadiis sida runta ah reerkaygu xagga ilaah saas kuma aha laakiinse axdi aan weligiis dhammaanayn ayuu ila dhigtay oo wax kastaba wuu hagaajiyey wuuna adkeeyey oo inkastoo uusan soo bixin weliba waa badbaadadayda oo dhan iyo doonistayda oo dhanba laakiinse kuwa waxmatarayaasha ah dhammaantood waxay noqonayaan sidii qodxanta layska tuuro waayo iyaga gacanta laguma qaadi karo laakiinse ninkii iyaga taabta waa in hub looga dhigaa bir iyo waran samaydiisa oo iyana dhammaantood meeshoodaa lagu gubi doonaa kuwaannu waa magacyadii nimankii xoogga badnaa oo daa'uud haystay yoshebeshebeed oo ahaa reer taxkimoon oo saraakiisha madax u ahaa kaasoo ahaa caddiino kii reer ceseen oo warankiisa uu qaaday siddeedda boqol oo isku mar qura dilay oo kaas dabadiisna waxaa jiray ilicaasaar ina dooddaay oo ahaa reer axoo ah oo kaasu wuxuu ahaa saddexdii nin oo daa'uud la jirtay midkood markay caayeen reer falastiin oo halkaas isugu urursaday inay la diriraan oo ay dadkii reer binu israa'iilna mar hore sii tageen wuu kacay oo laayay reer falastiin ilaa ay gacantii daashay oo gacantii seeftii ku dhegtay oo rabbiguna maalintaas aad buu u guuleeyey markaasaa dadkiina u soo noqdeen inay wax dhacaan oo keliya oo isaga dabadiisna waxaa jiray shamaah oo ahaa ina agee oo qoladiisuna ahayd reer haraari oo reer falastiinna waxay isu soo wada urursadeen inay soo dhacaan meel misir ka buuxo oo dadkiina waxay ka carareen reer falastiin laakiinse isagu beertuu isdhex taagay oo daafacay wuuna laayay reer falastiin oo rabbiguna aad buu u guuleeyey oo soddonkii madaxda ahaa saddex ka mid ah ayaa tegey oo daa'uud ugu yimid godkii cabdulaam xilligii beergoyska oo colkii reer falastiinna waxay soo degeen dooxadii rafaa'iim oo markaas daa'uud wuxuu ku jiray dhufayska oo ciidankii reer falastiin xeradooduna waxay ahayd beytlaxam oo daa'uud intuu biyo u xiisooday ayuu yidhi waxaan jeclaan lahaa in biyo layga siiyo ceelka beytlaxam ee iridda ku ag yaal markaasaa saddexdii nin ee xoogga badnaa ayaa dhex maray ciidankii reer falastiin oo waxay biyo ka soo dhaamiyeen ceelkii beytlaxam ee iridda ku ag yiil oo intay soo qaadeen ayay daa'uud u keeneen laakiinse wuu diiday inuu ka cabo biyahaas rabbiguuse u daadshay oo wuxuu yidhi rabbiyow ha iga fogaato inaan saas yeelo ma waxaan cabaa dhiiggii raggii naftooda biimeeyey sidaas daraaddeed wuu diiday inuu cabo oo saddexdii nin oo xoogga badnaana saasay yeeleen oo saddexdoodana waxaa madax u ahaa abishay oo ahaa yoo'aab walaalkiis oo ay seeruyaah dhashay oo kaasu wuxuu waran u qaatay saddex boqol oo nin wuuna wada laayey saddexdiina magac buu ku lahaa isagu miyaanu saddexdooda ugu ciso badnayn sidaas daraaddeed waxaa looga dhigay sirkaal habase yeeshee saddexdii hore ma uu gaarin oo banaayaah inayo hooyacdaac oo u dhalay nin xoog weyn oo reer qabse'eel ahu kaasoo sameeyey fallimo waaweyn wuxuu dilay labadii wiil oo ari'eel kii reer mo'aab oo haddana wuu tegey oo libaax buu godku dhex dilay wakhtiga barafka oo wuxuu kaloo dilay nin masri ah oo dheer oo masriguna wuxuu gacanta ku haystay waran laakiinse isagu wuxuu la tegey ul oo warankii ka dhufsaday gacantii masriga oo isagii ku dilay warankiisii oo waxyaalahan waxaa sameeyey benaayaah ina yahoyaadaac oo isna saddexdii nin ee xoogga badnaa magac buu ku lahaa oo weliba isagu wuu ka ciso badnaa soddonka laakiinse ma uu gaarin saddexdii hore oo daa'uudna wuxuu isaga madax uga dhigay la taliyayaashiisii oo soddonka waxaa ka mid ahaa casaaheel oo yoo'aab walaalkiis ahaa iyo elxanaan oo ahaa ina doodo oo reer baytlaxam ahaa iyo shamaah oo ahaa reer xarood iyo iliqaa oo ahaa reer xarood iyo xelees oo ahaa reer falti iyo ciiraa ina ciqeesh oo ahaa reer tiqooca iyo abiceesar oo ahaa reer caanaatood iyo mabunaay oo ahaa reer xushaad iyo salmoon oo ahaa reer axoo ax iyo maharaay oo ahaa reer netofah iyo xeeleeb ina bacaanah oo ahaa reer netofah iyo itey ina ribeey oo ahaa reer gebicah oo qoladiisu ahayd reer benyamiin iyo benaayaah oo ahaa reer fircaatoon iyo xidey oo ka yimid durduradii gacash iyo abicalboon oo ahaa reer carabah iyo casmaawed oo ahaa reer barxuum iyo elyaxbaa oo ahaa reer shacalbiim iyo wiilashii yaasheen yonataan iyo shamaah oo ahaa reer haraari iyo axiyaam ina sharaar oo ahaa reer araari iyo elifeleed ina axasbay oo ahaa wiilkii kii reer macaakaah iyo elicaam ina axitofel oo ahaa reer gilooh iyo xesro oo ahaa reer karmel iyo facarey oo ahaa reer caraab iyo yigaal ina naataan oo ahaa reer sobaah iyo bani oo ahaa reer gaad iyo selaq oo ahaa reer camoon iyo naxaray oo ahaa reer bi'irood iyo kuwii gaashaanka u qaadi jiray yoo'aab oo ay seeruyaah dhashay iyo ciiraa oo ahaa reer yeetar iyo gaareeb oo ahaa reer yeetar iyo uuriyaa oo ahaa reer xeed oo kulligoodna waxay ahaayeen toddoba iyo soddon